barnaamijka dhallinyarada maanta
kulanti wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal halkani waa washington kusoo dhowaada idaacadda duhurnime oo laanta v o a gaar ahaana barnaamijka dhallinyarada maanta oo aad ka dhegaysanaysaan muujada gaagaaban ee sagaaliyo tobanka labayo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitirban iyo weliba qaar ka mid ah efemyadan ku leenahay geeska afrika
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa sabti ko iyo labaatanka bisha abriil sanadka labada kun iyo toddobiyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan idinkala socodsiinaya cabdixakiin maxamuud shuruuc iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
qodobada dhegaystayaal aan idinku hayno idaacaddayada duhurnimeeda ku maqli doontaanna waxaa ka mid a barnaamijkii madasha dhallinyarada oo aanu kaga hadli doonna hababka ay dhallinyarada kalluumaysatada ahi ay mallayga amaba kalluunka ay u soo jillaabtaan shabaagta waxaa loogu jillaabtaa hadday noqoto ama dejis maanuuc la yidhahdayo habeenkii baa la dhigayaa waa ka soo rawaxaysaa habeen subaxdii baad u tegaysaa waad soo baaranaysa waxaali kusiya kala soo baxaysaa midna waxaa la yidhahdaa jiinmo oo laashkaad afka ugu xiraysaa habeenkii o dhan waad ku horaysaa adu marka habeenkii siddeed sax meelahaasay gaadho ayaad dib u heesaha aannu idiin haynana waxaa ka mid ah
waa hagaag dhegaystayaal waxaan filaya inaad si weyn uga wada hesheen waa codka fanaanka axmed cali cigaal intaan idaacadda ku guda jirin aad ka bogan doontaan sidoo kale xubintii ciyaaraha ayaad maqli doontaan balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida
guddiga qabanqaabada doorashada guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta ku dhawaaqay guddi doorasho guddigan ayaa ka kooban shan iyo toban xubnood waxaana lagaga dhawaaqay kulan maanta uu yeeshay baarlamaanka soomaaliya waxaa sidoo kale la shaaciyey shuruudaha laga doonayo musharaxiinta oo u tartamaysa xilkaasi guddigan qabanqaabada ayaa la sheegay in lagu saleeyay qaabka awood qaybsiga afar iyo bar waxaana markaa guddigani uu gudageli doonaa jadwalka doorashada si loogu qabto wakhti qabashada araajida musharaxiinta iyo weliba khudbadaha ay ka horjeedin doonaan baarlamanka hortiisa warar ku dhowdhow xarunta guddoonka baarlamanka ayaa sheegaya in toddobaadkan gudihiisa la qaban doono doorashada guddoomiyaha baarlamanka
kuuriyada waqooyi ayaa sheegtay inay joojisay tijaabooyinkii iyo qorshayaasha hubka nukliyeerka islamarkaana ay xidhaysa xaruntii tijaabooyinka ee hubkaasi wakaaladda wararka ee rasmiga ah ee kuuriyada waqooyi ay leedahay ayaa sabtidan maantaa sheegtay in dalkoogu aanu adeegsan doonin hubka nukliyeerka gudbin doonin hubka iyo teknolojiyadiisa duruuf kasta oo timaada ilaa iyo bay yidhaahdeen ay timaado khatar dhanka hubka nukliyerka ah oo ka dhana dalkaasi sidoo kale militariga dalkaasi ayaa joojinaya gantaalaha ridada dheer leh tijaabooyinkoogii iyagoo sheegay in joojintani ay hirgeli doonto sabtidan maanta guuriyada waqooyi sidoo kale waxay sheegtay in ay ku bedeli doonto islamarkaana ay diiradda saari doonto halka ay marka hore gantaalahaasi ka tijaabinaysay dhinaca kobcinta dhaqaalaha
halkaad warkaasi kala socotaana waa v o a washington waana barnaamijkii dhallinyarada maanta markana dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkii madasha dhallinyarada waxaa magaalada boosaaso kusoo diyaariyey yuusuf maxamuud yuusuf
kulanti wacano wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada boosaaso waxaan ku soo qaadan doonnaa waa sidee qaabka kalluunka looga soo saaro badda iyo sida shabaagta dhallinyarada ay u geeyaan badda si uu kalluun u soo galo haddaba arrimaha badda toddobaadkan waxaa nooga warrami doonaa maxamed maxamuud qolooxiye iyo maxamed cabdiraxmaan jigjigow iyo xasan jaamac maxamuud oo dhammaantood ka mid ah kalluumaysatada magaalada boosaaso ugu horreyn waxaa barnaamijka ku soo dhoweyn doonaa si uu arrimahaasi faahfaahin nooga siiyo maxamed maxamuud qolooxiye dadweynaha soomaaliyeed badankiisu ma yaqaanaan kalluun waayo waxaa weeye inta xeebaha hadda ku nool baa garan kartaa micnihii waxa uu yahay ama faaiidadiisa kalluunku leeyahay marka haddaan marka su-aashaas usoo hoos gudaha u galo kalluunku waxyaaba badan buu leeyahay faa'iido u leeyahay waxaa ka mid ah faa'iidada uu leeyahay markaan kow in raahno brotein buu leeyahay oo ka brotein badan hilibkan looda ariga geela intaba kabritan badan waxa uu leeyahay caafimaad waxa uu leeyahay waxyaabaan la soo koobi karin dufan buu leeyahay ma garatay la-aan wax dhiba dadka u keenin buu leeyahay Een, wuxuu koriyaa maskaxda Een, hadda haddaynu fiirino dadka ku nool kalluunka oo cuna iyo dadka aan cunin waxaad is leedahay isku maskaxba maaha micnihii oo waxaa garaad sareeya dadkan kalluunka cuna runtii markaan u hadlayno Een, marka waxaan isleeyahay ee, kalluunka faa'iido badan dadku leeyahay mana garanaya laakiin waxa waxaan ku talagalnay anigu maadaama hadda macadka anigu aanu wadno oo dad badan ay hadda wax ka bartaan bal horta marka hore inaynu dadku u wacyigelinno kalluunka sidiisaba khayraadka badda ku jira in mataqaanaa soomaalida dhan uu kaaf- kaafaynayo ee siba puntland oo laba badood leh oo oo khayraad ku jira uu badan yahay waan la garan karin inta uu yahay micnihii tiradiisu ba- waan la garan karin baan waxaan is leenahay dadku haddii ay eh, mataqaanaa usoo jeedsan lahaayeen waxa ay ka raysan lahaayeen abaaratan isdaba jooga iyo wax ilmidka ah waaya kalluumo badan baa ee, badda ku jira bal waxaad iga warataa noocyadeebay dadku bulshadu ay jecel yihiin Eh, haddana kuleylihii baa la gelayaa boosaaso ee xagaagii Eh, maxaa farqiga u dhexeyn doonaa xilliga hore iyo xilligan waxa weeye kalluunku kalluunada hadda aynu soomaaliya ee badaheeda laga helo waxaa ugu badan kalluunkan la yidhaahdo ee mataqaana tuunada iyo wix la midka ah oo ilaa dhowr qaybooda oo kala waaweyn Ee, t- soomaalidu laakiin waxay aada u jecel yihiin kalluunka iyo iyo ta- iyo taraaqad baa la yidhaahdo oo iyana dhowr nooc ah bay aada u jecel yihiin laakiin adduun weynaha waxaa la jecel yahay kalluunkan hoosta mara ee kalluun qareedka la yidhaahdo ee cawska cuna ee qararka kale ayay dadku aada u jecel yihiin waayo waa ka barowtay badanka kaleeto horta runtii isma oran karna siiisu ahaanaya waayo waxa weeye labada badoodtu way kala duwan yihiin oo ba- baddan hadda ee gacankan aan dhahno gacankan cara- ee ca- ee cadan iyo badweynta hindiya way kala duwan yihiin kan hadda aynu joogno oo baso ay ka mid tahay waxaa laga yaabaa in sanadka dhan laga shaqaysan karo oo badda aan laga baxayn laakiin midda een, india waxa weeye mar haddii la gaaro bisha shanaad gafaal wax la yahda dhacayo waa laga soo baxaya oo la geli maayo marka waxaan isleeyahay micnihii wax waa isdhimayaan oo dee kalluunka sidii ma ahaanayo laakiin middan hadda aynu joogno waxaa laga yaabaa kalluunka in la iska helo laakiin aan sidii hore loo helayn waaya xilliyo gooni ah miyaa jira marka ee, in la aado ee, badda mise xilli kasta waa la aadaa Ee, runtii markaynu fiirino mar- waayadii hore maadaama aanu dowladii hore u shaqayn jiray een, marka la gaaro bish- shan iyo tobanka bisha may waaba la xiri jiray badoon waxaa la furi jiray bisha shan iyo- shan iyo tobanka bisha sebtembar ama sagaalaad baa la furi jiray marka intaa udhexaysa maba la geli jirinba laakiin hadda waxay iska noqotay iska gal oo mataqaanaa wa- dadku way iska socdaan way iska galaan marka is- ee, wa- waataan ku hore usoo sheegay ku yidhi badweynta hindiya way iska xirantaa laakiin middan way iska furan tahay dadku way iska galaan micnihi sababta waxaa weye way ka degan tahay xoogaa oo bad- badweyntaas hindiya oo kale maaha tani Ee, dabaylo badan saas uma dhacaan laakiin waxa weeye way ka degan tahay aad bay ugu degan tahay xataa haddii marka la gaaro een, eh, sebtember eh, waxaan leeyahay may iyo june iyo july august oo ah bilahan xagaaga ah way ka yara duwan tahay xoogaa way ka degan tahay maxamed cabdiraxmaan shigshigow ee, isna waxa uu ka mid yahay ee, dadka rugcadaaga ah ee arrimaha kalluunka ee muddo badan u soo joogay Ee, waxaan rabaa shigshigow inaan ku weydiiyo bal waxaad iga warataa kalluunka iyo noocyadu u kala baxo bismillahi raxmaan raxiim kalluunku wuxuu kala baxaa laba nooc nooca dhiigga leh iyo nooca dhiigga lahayn kalluunka eh, nooca dhiigga leh waa kan aynu inagu weli ku wareegno kalluunka qiimaha leh waa kan aan dhiigga lah- ahayn dhiiggiisu hadduu leeyahay dhig- dhig- dhig cad yahay waxaa ka mid ah argoostada waxaa ka mid ah karaabiska waxaa ka mid ah sanaanida waxaa ka mid ah kalamaarada waxaa ka mid ah farimugada waxaa ka mid ah eh, bocoolaha ku- ku- ku ku jira sida lohodka eh, kalaamiska ee, bahalka la yidhahdo ee, sheelka ama dhalaca kalluunaas ayaa ka mid ah kalluunka qaybina waa kan kalluunkan oo badda mara oo dhiigga leh sida tabadiinta taraaqada silqada ilaa kalluunka ugu hooseeyo la milgeysto intaas sawir Ee, badda waxaa ku jira ee, shigshigow ee, kalluumo aan la cunin haddana ay soo qabtaan ee, dhallinyarada ee badda u jalaabasho taga Ee, marar badanna waxaa lagu arkaa iyaga oo beriga jooga oo dhintay arrimahaas wacyigelin ma ka samaysaan kalluun aan la cuno horta ma jiro kulli waa la wadaa kalluunka kalluun aan la cuno ma jiro kalluun aan la cuno ma jiro kulli kalluunka waa la cunaa dadkeena waxay leeyihin kan anagu ma cuno kan ma cuno maahe kalluun aan la cuno ma jiro kulli wax tar bay leeyihiin kalluunka kan la dhaqaaleeyay inaan la soo saarin waa kalluunka yaryar aan xilligiisa gaarin intuu qaangaarka noqon lahaa ama argoosta ha noqoto ama kalluunka kale ha noqoto inaan la qaban kaas weeye laakiin maaha kalluun aan la cunin kalluunka ma jiro aad iyo aad kulli waa la cuno kalluunka Way- wacyigelinno ee, dhallinyarada ee badda aada oo kalluumada soo qabta ee wacyigelinno muu samaysaan aada iyo aad anagu waxaan nahay tabliiq baan nahay sida tabliiqoo kaleeta u wareegnaa meel kastaan tagnaa dhallinyarada u sheegno warsaana loo kallumaysaa war sidaan yeela war sida iska daaya wax kale hawsheedu saas wey anagu waxay iga warataa xilligii hore oo kalluunka la jillaabi jiray iyo xilligan oo dhallinyaro badan ay hadda badda galaan maxaa farqi udhexeeysa oran ka dhaa waxaa farqi u dhexeeya adduunka wuxuu sameeyey horumar buu sameeyey wal- il- ilbaxnimo la sameeyey dadkii waag hore eh, eh, innaga ina- ina- meeshay taagana taagna maanta ma taagna inagana heerkeena toddobaatameey taagnayn ma taagnayn waxaa la- waxaa la- waxaa badda lala aadayaa g b s baa la wataa shaabaga cusub baa la wataa wax ka cas- cas- qalab casriyaa la wataa Ku- la- la- awal waxaa lagu wadi jiray bu- eh, doomanka seeb baa lagu wadi jiray ama shariic baa lagu wadi jiray laakiin maanta waa wada makiinad baa lagu wada ma- matoor in yar diesel aad qaansa waxaad qaansaa na- batrool meesha doonta aadi karaysaa marka waa la soo qabsay wax kasta waa sahlaada arrimaha bulshada haddaan usoo noqono ee, waxaa jira ee, markii dhallinyarada kalluunka badda ay keenaan ee, dadweynaha kala iibsada magaalooyinka puntland iyo s- magaalooyinka puntland baa la geeya qaar magaalada ayaa lagu iibiyaa oo waxaa ka iibsada haween ee shiila bal waxaad iga warataa ee, kalluunyo markaad suuqa tagto kalluun baa dadku waxay ku leeyihiin ee, qarahan kalluunka la yidhaahdo oo kale ma isticmaalno ee, kalluun qareedka la yidhaahdo marka bulshada ku dhagaysanaysa ugu dambeynta maxaa odhan lahayd waxaan odhan lahaa kalluun qareedku waa kalluunka fiican kalluunka hilibka cad buu- buu- weeye kalluunka qareedku kalluunka hilibka cad wuu ka fiican yahay kan kalluunka hilibka gaduudan waayo wuxuu ka fiican yahay xagga xusuusta u fiican yahay hadda annaga dadkayga ka shaqeyna anugu ilaa toddobaatankii ka hor baan balaabay ilaa maanta baddaan ku jiraa waxaan usoo sheegay waxyaala badan sida anigu intaan kalkulator qaato wax ma xisaabiyo haddii aan lacag cid ka qaatan maba xisaabiyo maskaxdeeda iska kumid tara qofku markuu kalluunka aada u laasumo yani uma baahna ka- computer iyo calculator iyo uma baahna wax kasta wixii dayn qabto waad ogaanaysaa waxaad maaragta aad cid- cid cid ku leedahay waad ogaanaysaa marka caynkaas wey marka waxaan leeyahay waa in la cunaa kalluunka dad baa qaba ee, in kalluunka xilligan ee, badda ku jira uu sii dabargo-ayo uu sii yaraanayo maxaa sabab u ah ah waa su-aal wanaagsan kalluunka toddobaatan iyo shantii anu waxaan bilaabay ruushkii baan la bal waxaa la sahamay baddeena laba iyo toddobaatankii baa la sameeyey toban markab baa waxaa la keenay iyo laba markab hore ugu jirtay baa shan iyo toddobaatanka la keenay halka saaxa waxaa la- barkii waxaa la qaban jiray shan iyo labaatan tan kalluunkii maalinka la qaban jiray maanta lama qabto laakiin bedelkiisii waxaa galay kalluun kala galay kalluun aad sanadka arki jirtay hal xaba arki jirtay ba maanta waxaa arkaysaa tantan halka saac helaysaa waxaa ka mid a kalluunkan la yihahdo sanaanado kaleeto bishii markii tuka qaaqi yiraahdoba waxaa arki jiray hal xaba arki jiray waayo waxaa cuni jiray kalluunkaa cuni jiray oo dhammeeyey kalluunkii iyada cuni jiray markuu dhammaado waxa ee, wa- iyadaa soo badatay waxaa ka mid a shirmiska ka ka mid a waa soo batay waxaa ka mid a ee, kalluunka la yado bocoolaha la galo sida sheelka kalaamka loodka waxaa cuni jiray bahal la yihahdo maafoos iyo l- maafoosta lugcadda saraaximada iyo halka la yihahdo kamuudaha ee, bahasha shafanta balbalaaran dhulka ka marta taasaa cuni jiray iyadii waa yaraatay iyaga baa batay kii qiimaha yaraabaa naga dhammaaday kii qiimaha lahaa hadda inoo ba- Ee, sidoo kale xasan ee, jaamac maxamed ee, waxa uu ka mid yahay isagana ee, asxaabta ee, ku xil dheer ee, badda haatan waxaa soconaya ee, dhallinyaro badan oo lagu tababaray ee, jallaabashada kalluunka iyo ee, sida loo soo qabto jallaabashada kalluunka maxaa nooga sheegi lahayn بسم الله الرحمن الرحيم صحافة waa mahadsan tahay horta qaabka loo jilaabtaa qaabo badan baa loo jilaabtaa waxaa ka mid ah een, hadday noqoto ama een, huug noqoto ama ay shabaq noqoto ama ay taraawul noqoto ama ay gargoor noqoto ama siyaabo badan baa loo jilaabtaa marka waxa weeye dadka waxaanu ku wacyigelinaynaa in ay macnaha resourcega aan haddar haysano soomaaliya ama gaar ahaan puntland waa badda badda marka waa in la bartaa qaabkii wax loogala soo bixi lahaa xoolihii waa iska yaraadeen waa dhammaadeen een macdanna malayan iyo shidaalna aqulba insaan aan- aynaan lahayn haddaynu soomaali nahay ama puntland aynu nahay marka jilaabashada ayaanu waxaan rajaynaynaa dadku inay bartaan qaababkii loo jilaaban lahaa qaababka loo jilaabta waa badan yihiin waa gargoor baa jira waxaa jira een, ee, baa la yihahdo fiilo waxaa jira shabag waxa la yihahdo waxaa jira taraawul waxa la yihahdo waxaa jira waxyaabo kasii badan marka in la barto macadada la tago macnaha dadka ay bartaan qaabka loo jilaaban ama qaabka badda wax looga soo bixi lahaa waa dadku waa ku wacyigelinayna waana jecelnaa dadku inay bartaan dad badan baa isweydiinaya eh, jallaabashadu maxay ka kooban tahay Eh, waxaa jira in shabaag eh, sidoo kale la qaado badda la geeyo m- eh, muddo maalin iyo laba maalin ku jidho bal taas faahfaahin naga sii eh, xasan jaamac Ee, jilaabashada horta waa dhowr nooc haddaynu ka hadalno hadeer ee, ma- su-aashaadi weydiisadu ahay shabaagta shabaagta waxaa loogu jilaabtaa hadday noqoto ama ee, dejisma nooc la yihahdayo habeenkii baa la dhigayaa ee, waa ka soo rawaxaysaa habeen subaxdii baa u tegaysaa waad soo baaranaysa waxaa la kusiya kala soo baxaysaa midna waxaa la yihahdaa jiinmo oo laashkaad afka ugu xiraysaa habeenkii o dhan waad ku xiraysaa adu marka habeenkii sideed sac meelahaasi gaadho ayaad dib u qaadanaysaa wuxuu kugu jira ilahay ee ku asiinaya labadaas qaabayanu haddeen ugu jilaabana haddeen xagga shabaagaha haddaynu joogno macnaha soomaaliya marar waxaa jira ee shabaagta waxaa galaa ee kalluun ee ka weyn ama ee mararka kale qaarna waxaa maqlaysaa shabaagtii waxay ka gooyey kalluun hebel bal arrintaa ka war Een, way jirtaa oo kalluumo waaweyn oo qofka biniaadanka ama qalabkeenu wadana aysan awoodin waa ay jiraan in la soo baxaan waxaa kaloo jira mar een, sida berigu yahay weye baddu marba kaa qabsanaya shabaagta dhagax kaa qabsanaya Een, hadeerna waxa weye wax qalabkeenu ku shaqeyna waa saximada yaryar oo baanfoordayaal la yidhaahdo ma awoodo inay shabaagtii soo goyso marka waxay noqonaysaa inay wixii meesha ku dhigaan environmentgana wax yeesho shabaagtiina goodo environmentga wax yeelo kalluun aan macnaha ninka faa'iidaysanaya aan jirinna ay galo teeda kaleto waxaa jira shabaag la yihahdo shabaag caaga oo aan ka waaninaya ama ka wacyigelinaya dadka haddeer iga- ee dhegeysanaya idaacadda iga dhegeysanayo oo ay dadku soomaalida haddeer isticmaalaan indhabuurka ay u isticmaalaan oo haddii ay godo intaas oo sano badda ku jiraysa oo intaasoo sano waxay qabanaysaa intaasoo xabo oo kalluuna oo ay dadkana wax tarayn environmentigii ama noolihiina dhammaynaya marka shabaagada noocaasa jira hadda shabaagaha waaba laga baxayo hadda waxaaba la jecel yahaaba in lagu shaqaysto huug nooc la yihahdo noocaasa wax soo saar badan huugga waxa la yihahdaa jilaabta idaadda waxa la yihahdaa ama jilaabta waxa la yihahdo markay dhacdo ee, in kalluun ka weyn shabaagta uu galo soo qofkii ee, khatar naftiisa noqon mayso qaabkeesa uga badbaadi karaa wallahi niyo khatari way dhacdaa dad badan oo hadda waxaa jooga puntland iyo kan aynu joogno in- in- intay badda aadeen weli ku maqan ilaa hadda weli la la'yahay oo loo malaynayo ama libaax ka badan inay laash ka saareen ama mawjadi kusoo dhacday ama waxyaabo badan ee, macnaha loo malayna sababtoo aan meydkooda la arag way dhacdaa caqabadaas way dhacdaa laakiin waxa weye de waa iska nasiibo adoo beriga jooga waxa weye wax walba kugu dhici karaano baddana dhibkeeday leedahay Ee, maxamed maxamuud ee, quluuxiye dhowaan ee, macad aad ka fudheen gudaha magaalada boosaaso dhallinyaro kala duwan ayaa ka qalinjibiyey bal waxaad iga wartaa dhallinyaradaas markay qalinjibiyaan shaqo noocay a u samaysaan maxayse ku shaqaystaan Ee, sanadkii hor- ee, laba kun iyo lix- lix iyo tobankii bishii December waxaa ka qalin jibiyay meesha tan toddoba iyo toban arday baa ka qalin jibisay toddoba iyo tobanka waxaan wasaaradda kalluumaysiga aada ugu mahadcelinayaa inay iyagu howlgeliyeen oo ay maraakiib saareen oo ilaa iyo haddeerna ay weliba sugayaan maraakiib kale weliba ay qaar shaqaalaysiinayaan haddii aadmo sida ay u ballanqaadeen marka ballanqaadku waa dhinacyada mataqaana wasaaradda kalluumaysiga iyo wasaaradda gaadiidka badda ah, ama mataqana dekedaha Ee, anagu laakiin waxaanu nahay dad soo saaraanu nahay oo waxaanu soo saarnaa dhallinyaradan soo saarna maxaa idinku kalifay marka inaad ee, dhallinyaradaasi soo saadhaan oo aad ee, farsamo kala duwan ee badda aabadhaan waxaan ugu kalif waxa weeye sidaad ogsoon tahay anagu jiilka hadda jira waa jiil sii dhammaanaya marka markaynu isu tagna odayaasheenii waxaanu go- go-aansanay odayaashayna hore badda waxaan go-aansanay ee waarimaysa warra kaa haro wax la yidhaahdo waayo waxa weeye dadku waa dhimanaya waa tegaya laakiin waa in naga haraan jiil annagana bedela oo saraakiisha baddi ah oo baddoodii mataqaanaa wax- mataqaanaa wax u qabta baddoodii ka shaqaysta ee, baan ku talagalnay micnihii inaan soo saarno dadkaas xasan jaamac ee maxamed ee waan kugu soo noqday waxaa jira ee markii shabaagta badda la geehiyo oo kalluunka uu galo bannaanka la keenaa kadib ee bannaanka ma lahan ee gooba hara laakiin bannaanka waxaa la dhigaa ciidda ee taas bal faahfaahin naga sii sababta ciidda loo dhigo bismi illahi raxmaan raxiim horta kalluunka qabashadiisa waxaa ka akaba oo ka horeeya xanaanayntiisa kalluunka waxa weye markaad badda aadaysid oo aad badda aadaysid ilaa markaad ka soo saaraysid waxaa loo baahan yahay in hayjiinkaagu fiican yahay nadaafadaadi fiican dhowrkaagu fiican tahay qalabkaad ku shaqo tegaysid saximadda ay fiican tahay kalluunka markii ilaa ay shabaagta dhiganaysid ay fiican tahay oo nadaaf nadiif ay tahay markii kalluunka uu kuu soo baxo laashka uu kuu soo fuulo waxaa loo baahan yahay meel nadiif ah inaad dhigtid marka ugu horeeya kalluunka inaad baraf ama biyo qabow qabowgiisa aad gaarsiisid seer digrii aad baraf dhex dhigtid kalluunka aad baraf qaadatid haddii aadan baraf aada haysanna inaad meel hoos aad dhigtid oo aad mare ku dabooshid oo aad biyo ku rishaysid oo qoraxda ka ilaalisid markii aad keentid meeshii ee lagaa iibsanayena kalluunka waxa weeye waxyaabo badan inaad kalluunka la tuurin inaan kalluunka wax lagu mudmudin inaan kalluunka macnaa la xanaanayo meel hoosa la dhigo ilaa waxa weye meel qabooba la dhigo xeebta markii la keeno waa in meel barafa la dhigo kalluunkii ilaa lagaa gadanayo macnaha kalluunka wuxuu u baahan yahay qabashadiisa waxaa ka akaba ka horeeya in la xanaaneeyo oo ay noqdo wixii wixii haddii aan xanaanayn wuu ka tegayo kalluunkii fa- wuu ka tegayo face two iyo face three buu noqonaya kalluunku wuxuu waxtar leeyahay markuu face one yahay oo markii la soo qabto ilaa iyo marka suuqa la keeno la xanaanaynayo haddii kale faceka waa ka tegayo face two buu noqonaya ama face three buu noqonaya waxaa dhici karta inuu ah, jirro ku keeno ama dadkaa ka gaatay ku jiradaan oo waxa weeye jeermis u yeesho guud ahaan dhegaystayaal intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkii madasha dhallinyarada oo aad ka dhagaysanayseen idaacadda v o e magaalada boosaaso ayuu idinkaga imaanayay anigoo yuusuf maxamuud ayaa idinla socodsiinayay intaa barnaamijkan la mid a ku kulmi doono nabadgelyo
Thank
barnaamijkii madasha dhallinyarada iyo weliba yuusuf maxamuud yuusuf dhegeystayaal aynu taasi kaga gudubno halka weli aad nagala socotaan islamarkaana aan ku guda jirnaa waa idaacaddii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta ee v o a oo idinka imanaysa washington haatanna kusoo dhowaada xubintii ciyaaraha waxaa inoo soo diyaariyay islamarkaana inoo soo jeedinaya maxamuud mascade
kulanti waxaan wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha ee idaacadda duhurnimo horyaalka dalka ingiriiska kulamo adag ayaa la ciyaarayaa mar kale maanta kooxaha kubadda cagta ee westbromij albion iyo liverpool ayaa kulan adag kulmi doona kooxda westbromij albion ayaa ka imaanaysa guul baaxad leh oo ay ka soo gaartay kooxda kubadda cagta ee manchester united islamarkaasiina gaarsiisay manchester city inay koobka horyaalka dalka ingiriiska ku guulaysato hase haatee kulankan waxay la ciyaaraysaa kooxda liverpool oo carcarteeda qabta islamarkaasina wiilka ay ku duushay maxamed saalax uu goolasha siduu rabo u dhalinayo isagoo haatan horyaalka dalkaasi ingiriiska gooldhalinta ku hogaaminaya soddon gool kulankan westbermij albion ayuuna rajaynayaa inuu gool dhaliyo maadaama toddobaadkan bartamihiisii kooxda kubadda cagta ee tottenham hatsba ciyaaryahanka u dheelay harri kane oo ay goolasha ku tartamayaan saalax uu gool dhaliyo islamarkaasina uu ku soo durkayo la arki doonay haddaba kooxda kubadda cagta ee liverpool iyo westbermij albion halka ay ku kala baxaan dhinaca iyo kooxda kubadda cagta ee watford ayaa iyana waxay la kulmaysaa crystal palace ciyaar adag oo guriga watford lagu yeelanayo dhinaca kale koobka kubadda cagta ee f a kaabka loo yaqaano ee dalka ingiriiska ayaa soo gaaray ciyaarihiisa semifinalka waxaana fooda isdaraya kooxaha kubadda cagta ee manchester united iyo tottenham hatsba kulankan ayaa waxa uu ka dhacayaa anidhaahda geligida wimbley stadium ee magaalada london halkaasi oo ay si kumeel gaara uga ciyaarto kooxda kubadda cagta ee tottenham hatsba kulankan ayaa markaa waxa uu ekaanayaa kulan ay kooxdu nasiib u helayso inay gurigeeda mar kula ciyaarto kooxda kubadda cagta ee manchester united iyadoo ciyaartan semifinalka sababta loo geeyeyba ay tahay wimbley in uu noqdo garoon dhexdhexaada oo labada kooxood midkoodna aanay ku ciyaarin laakiinse nasiibka ayaa u saamaxayay tottenham maadaama guri kale aanay lahayn oo garoonkeedii wethadlayn la burburiya islamarkaasina garoon kale haatan loo dhisayo ayaa nasiibku u saamaxayaa in ay gurigeeda kumeel gaarka kula ciyaarto manchester united haddaba muxuu u tarayaa gurigani oo suuragal ma uga dhigayaa in ay kooxda kubadda cagta ee manchester united ka gacan sarreeyaan maadaama ay gurigooda ku ciyaarayaan la arki doonee su-aashaasi jawaabteeda markauu kulanku caawa soo gabagaboobo waxaana dhinaca kale tababaraha kooxda kubadda cagta ee manchester united laga yaabaa in aanu safin ciyaaryahano doora oo kulankii westbermij albion ay ka soo badisay uu sheegay inaanay si wanaagsan u ciyaarin islamarkaana ugu goodiyey inaanu safi doonin ciyaartooydaasi waxaa ka mid ah ciyaaryahan bool bagba la arki doone isna inuu garoonka soo geliya ciyaaryahankaasi iyo in kale dhinaca iyo waddanka sbainna laba kulan ayaa la ciyaarayaa oo kooxaha kubadda cagta ee ibari iyo hitafe ayaa ka hor imaanaya saltivigo iyo falanshiyana fooda ay isdari doonaan waddanka maraykanka ciyaaraha n b a da ayaa si xiise leh uga soconaya kooxda kubadda kolayga ee raptors oo labadii kulan ee hore ka soo badishay washington wizards ayaa habeenkii xalayha laga badiyey boqol iyo saddex iyo boqol iyo labaatan iyo laba ayaa lagaga guul helay boston celtics oo iyana laba kulan ka soo badisay milwaki baks ayaa habeenkii xalay ahaa lagu durduriyey oo cashar kubadeed loo dhigay ciyaaryahanka la yidhaahdo middleton ayaa isagu waxa uu dhaliyey saddex iyo labaatan dhibcood boqol toban iyo lix iyo sagaashan iyo labo ayaana guusha ku raacday kooxda milwaukee baks oo iyadoo haatan ciyaarta ka dhigaysa laba kulan iyo hal oo laba kulan ay badisay kooxda kubadda kolayga ee celtics dhinaca iyo lebron jamesna waa la dardaray oo kooxdiisa cleveland cavaleres waxaa laga sarreeyaa haatan laba iyo hal oo kulankii habeenkii xalay ahaa ay ciyaartay waa laga badiyey markii kulankii saddexaad la iskugu yimid guriga kooxda indiana baysers oo sagaashan iyo laba iyo sagaashan ayaa looga guul helay cleveland cavaleres dhinaca kubadda cagta haddii aan kusoo noqdana macalinka arsen wenger ee kooxda kubadda cagta ee arsenaal ayaa shaaciyey inuu ciyaaraha kubadda cagta ee kooxda arsenaal xilli ciyaareedkan marka uu dhammaado uu kooxda ka fadhiisan doono macalinkan ayaa muddo fog kooxdani soo leelinayay oo labaiyo labaatan sano ah waxa uuna majaraha kooxda arsenaal hayay tan iyo sannadkii kun sagaal boqol sagaashan iyo lixdii muddadaasi uu kooxda ugu guulaystay koobab doora koobka horyaalka dalkaasi ingiriiska saddex mar ayuu ku guulaystay oo mid taariikhi oo lagu xusuusto u ahaa koobkii loo bixiyey invesibal oo kulamadii horyaalka dalkaasi isagoo hal kulan aan laga badin oo ku guulaysta sidoo kale koobka kubadda cagta f a kaabka isaga ugu badan macallimiinta koobkaasi qaaday oo toddoba koob ayuu haystaa ciyaaryahanada uu soo saaray ee lagu xusuustana waxaa ka mid ah ciyaaryahan tieri henry uu magaciisa meel sare gaarsiiyey weliba wiilka haatan chelsea u dheere sesk fabrigas oo uu isagoo aad u da-yar oo lix iyo toban sano jira uu garoommada soo geliyay islamarkaasina uu dunida baray ciyaaryahankaasi dhegeystayaal xubintii ciyaaruhuna waa naga intaa tan iyo kulan dambe waa masxadooyadila sidaa iyo nabadgelya
ciyaarihii maxamuud mascad aanu intaasi ku dhaafno markana dhinacii heesaha codka macaan ee fanaanka axmed cali cigaal
waa hagaag dhegeystayaal waxaan filaya inaad si weyn uga wada hesheen heestaasi axmed ali cigaal guud ahaan heestaasaan kusoo gabagabeynaynaa waa anigoo cabdixakiin maxamed shuruuca falastiin axmed iimaan iyo bashiir abikariya guud ahaan bahda v o idale sidaa iyo nabadgelyo
nooliga wejiga raa